barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan halkani waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad laba iyo labaatanka bisha julaay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jaamac bulle jaamac iyo anoo ismaaciil xuseen farjara dhegaystayaal waa saddex iyo labaatanka bisha julaay halmaan hadal kuma jiro
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo ahlaabuurka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay wiil dhallinyaraha oo isaga oo yar labada gacmoodba laga jaray oo haatanna ku nool magaalada muqdisho marka ilaahan gacanta markii laga jaray waxaan dhacaabo hadda maarata gacmaha laga jaro maxaa ilmaha iskaga celinaa kunay tixgelin walaataas laba bilaa isbitaal ku jiray kusoo baananay kabacdi gobolka aaba oo deganaya imaaday iskoolka xagga kusoo bartay saddexaadaa kusoo gaaray kabacdi laba kun lixdii aa mid abtiga ay soo wada markii dambe jaamaca shabeella lageeyey koleej ahaan laigeeyey jaamaca shabeella waxaan ka bilaabay saddexaaskii ilaa hadda waa wada hadda sanadkan fofoora noqon hadduu ilaa yaraah
qodobo kala duwan ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii amray dhisbaha markab dagaal oo lagu magacdaray u s s gerald r ford oo uu qiimihiisu ku kacayo saddex iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah markabkan oo ah nooca diyaaradaha dagaalka qaada ayaa qaadi kara culays dhan boqol kun oo tan markiiba sidoo kale markabkan ayaa ah mid casri ah oo lahaan doona teknolojiyad aad u horumarsan qaadi doonana noocyo ka mid a hubka nukleerka u s s gerald r ford ayaa dhismihiisa dib loo dhigayey mar walba saddexdii sano ee lasoo dhaafay islamarkaana lacag aad u fara badan ay ku socotay dowladda maraykanka maadaama ay heshiis horey ula gashay shirkadda dhisaysa
jariiradda washington post ayaa ku warantay in danjiraha ruushka ee maraykanku u jooga ama maraykanka u jooga in uu ku wargeliyey mas-uuliyiintiisa ka sarreysa ee ku sugan moscow in ay ka wada hadleen xeer ilaaliyaha maraykanka jeff sessions sannadkii hore arrimo la xidhiidha ololaha doorashada arrintan ayaa ka hor imanaysa hadallo uu sessions hore u sheegay jariiradda ayaa arrintan ka soo xigatay mas-uuliyiin maraykan ah oo haatan xilka haya ama kuwo ka tirsanaa maamulkii hore waxaana xogtan laga helay kadib markii sirdoonka maraykanku ay dhex galeen isgaadhsiinta danjiraha ruushka ee washington u fadhiya oo la hadlayey moscow
duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo hal-abuurka dhallinyarada oo maalin kasta oo axada aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdirasaaq warsame oo ah wiil dhallinyaro ah oo isaga oo yar labada gacmoodba laga gooyey kadibna aad u niyad jabay balse haatan wax ka barta dugsiyada sare ee magaalada muqdisho noloshiisana u maareeya si la mid ah sida dhallinyarada kale ee dalka ku sugan cabdirasaaq wuxuu ku soo koray baadiye maalin ayay ka lumeen xoolihii uu raaci jiray kadibna wuxuu sheegay in qoyskiisa uu la joogay ay xalig ku xidheen sidaana uu ku waayey labadiisii gacmood wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa kula kulmay magaalada muqdisho arrimo badanna ka waraystay
cali aad baad umahadsan tahay ku soo dhowow v o a waxaa tahay wiil dhallinyaro ah baahiyaha gaar qaba labadiisii gacmood waaye marka bal wax yar noloshaada nooga sheekay aniga magacayga waa cabdirasaaq warsame axmed cali kuna magac dheer marsa- masargan- masarqanciye marka wallahi alxamdulilah niyo gacmihii anoo yare ee go-een oo baadiye jiro gobol jiro oo markaasna waxaan la joogay maamo oo aaba la dhalatay ciida aaba la dhalatay aan la joogay marka adiga saan ula joogay arrintaana iga soo gaartay oo arigan ka lumiyey waan gartay Eh, cabdirasaaq sidee bay ku timid inaad gacmahaaga weyso wallahi saaxiib ari ari maaragtay waxay ku imaatay in anaa maaragtay gacmihayga waayo ari aan lumiyey awgees ay noqdeen marka dambe laa imid ada xarigaa laygu xiray xariga adiga saacadooyin aan ku xiray waa laygu daahiyey kabacdina marka dambe ilaa amarkiis maaragtay gacantii oo kala xirantay oo dheerfee kala xirmaya la arkay markii la arkana maaragtay isheeg waa la joogay marka adiga laba bil camal ama bil camal la joogay awaha la maga dhakhtarha loo qaado gacantii markaas goyna noqotay
ma mid ka mid a mase labadooda labadooda labadooda way noqdeen aaba liigeeyey aab markii liigeeyna maarata waxau dhahay ni aabow waxaan dhahay aabow gacmahan haddii laga jiro maxaan maarata wax ku qabsanaa camal oo maxaan dadka iskaga celinaa marka hore aabow taas dhima lahane adaa heer gaari doontida iska dhaafo dha waxyaabaha qaar maarata niyadda iska dilin camal Waan gartay. cabdirasaaq subaxii arigu lumayay ma noo sawiri kartaa hawshii eedda kuu dirtay iyo say wax ahaayeen haa waa sawiri karaa haa waxay ahayd subax adiga maaratay hal saac camal oo barqa- oo barqaanimo ah adiga markay ahayd ay noqotay arigaa raacay marka arigii raacay adiga maraa isleeya dooradii camal aan seexdo anugu markaan seexdana arigii wuu wuu dareeray adiga mar sideed saac toban saac camala markuu dareeraya arigii marka rooroobi haddana aheede qaaraa markii dambe maarata ii sheeg aa lumay marka saasaa arig ku lumay saasaa gacmeyga marka ani saas aad ii xir marka marka maxaa dhacay intaas kadib eh, markaad dib u soo laabatay dib markaan usoo laabtay adii xaafadda imaaday arigii maaragtay gabal la helay habeenkii maaragtay sheeg xaafadda waa waa ka mm, ma ka maqnayn laakiin inta ka tegay haddana soo laabtay markaan soo laabtana maaragtay ii sheeg subaxiyaa baa seexday subaxiyaa la xiray
marka labada gacmooda lagaa xiray Aa, anigii anigii wiil kale ahayn wiilkii kale lix saac camala laga furay oo duhornimo anina sideed saac ba- iyo iyo adiga oo iyo galabnimo laga furay anaa markii laga furay ilaa amkeed gacmihi neerfi kala xirmeen aa inta la arkay oo gacantii baratay la arkay aa markii dambe waxaa la dhahay niyow wiil wiil ayadoo dhashaa waxay t- waxa- aa, naaga intoo imaatay tiri qaba la maray qaba mari qabadii markii la maray qabadii iga sadirtaba saasa gacmeyga waxay ku noqdeen marka fashaashuq iyo maaragtay kankare Caabuqay qaada.
caabuqay qaada haa marka dambe ilaa amkeed adiga oon mid walaalkaya inta maaragtay aa so- oo iyadoo ay dhashaa soo wacay waxaa dhahay hooyo wiilka hala keeno dhah
marka goormaa la gaaray go-aanka in eh, labada gacmood lagaa gooyo markii oo wiilka oo soo dalbay oo aabihiina oo dhahay wiilka hala ii garo markaasaa go-aanka la gaaray xaggee lagaa gooyo dhuusabare baa laiga jir gacmaha star cabdibare
muqdisho laguma keenin iyo muqdisho lamakin laba kun lixdan muqdisho imaaday xagga wax kusoo bartay qur-aan kusoo dhameeyey iskoola xaggan kusoo bilaabo annaga saddexaada xamar la keenay Eh, cabdirasaaq marka gacmaha lagaa goynayo dabcan eh, aabbaa la hadasha baa layidhi ood wada sheekaysateen Ah.
maxaad ku tiri aab waxaan dhahay haddii gacmahayga laga jiro maxaan maaragtay ii sheegay ilmaha iska celinaa oo waxaan ku baranaa marka ilaa amkiis aab wuxuu dhahay waxaas niyadda iska jibine hadda wa- waa maaragtay ii sheegay dugsi waa iskool waa dugsi iskool waa lagu geenaaya waxba niyadda iska jibin aaba niyaddaa saafi ka dhigo dhah hayaan dhacaab marka insha allah dhib ma lahan marka ilaahin gacanta markii laga jaray waxaan dhacaabo haddii maaragtay gacmaha laga jiro maxaa ilmaha iskaga celinaan ku celin lahay Waa gartay.
kabacdi markii dambe ilaah amarkiisa waxaan dhaha aabe taas dhib ma lahane oo dhaha iska dhaaf waxaas niyadda ha gelin oo dhaha taas Mhm.
ana hayaan dhaha kabacdi qur-aankii halka kusoo bartay waa kusoo baantay meesha laba bilaa istaal ku jiray kusoo baananay kabacdi gobolka aabe oo deganaya imaaday oo ceelalaa la dhihi jiray Mhm.
markaa imaaday gobolka markaa imaaday maaragtay aan wa- aan dugsi iyo wax galay Mhm.
iskoolka xagga kusoo bartay saddexaadaa kusoo gaaray kabacdi laba kun lixdii aa mid abtigaa isoo waday xamar baa loo tahay.
xamalaa lay keenay hooyaa l- aa lay tusay hooyaa la igeeyey hooyaa iskala joogi jiray Ja- ee, markii dambe jaamacad shabeella laigeeyey kollaaj ahaan laigeeyey Mhm.
jaamacad shabeella waxaan ka bilaabay saddexaadkii Mhm.
ilaa hadda waa wada hadda sanadkan foofora noqona hadduu ilaa yaraah Waa noqonaya. cabdirasaaq eh, adiga iyo dabcan intii wixii dhacay wayba dhaceen laakiin waxaa la sheegay inaad cafis iyo masaabax iyo raalli ahaansho badan idin dhexayso bal ka warasay ku timid wallaahi niyahow horta aniga ayada ima soo wici jirin anna maana wici jirin laakiinse waxaan xogmatay in maarata aniga nin maarata dhalinyaro aan ahay diin aan soo bartay maarata diin maarata qur-aan kariimka maarata aan soo maray aan soo dhameeyey yacni kitaabo badan maarata cilmiyo maarata ii sheeg xoogaan aan soo qaatay arbiciinka oo kale xisli muslimka oo kale ajrumiga oo kale inaan soo qaatay laakiin markaa maarata arkay in axaadiistaas oo dhan maarata ishay aan wada qaatay aan niyadda waxaa iska geliyaba inaa maarata ishay iska cafiyaba qofkii wixii sameeya iyadaa dembi ku tahay mogtaa laakiin ana niyaddeeda waxaan gelshay inaa cafiya aan niyadda gelshada oo kaasaa markaa arkay inaa waxbarasho maasha allah meel fiican aan marayo oo aan isdhahayniyo haddii saan aad ah maarata aad oo aad niyaddaada ugu hay lahayd heerkan dhan sama aada gaartiin sidaasaa markaa aniga u cafiyay marka aniga marka ma la wadaagtay ayada yaa marmar had- haddaad lama lama wadaagin laakiin marmaraa is wac jirnay waa kaasaa intii mar intii ka horreeyday maarata ii sheeg barnaamijkan Waa gartay.
waa kaas Eh, cabdirasaaq waxbarashaad wadaa labada gacmood weliba meel eh, xusullada ku dhowaa labada gacmood aad weysay sidee kugu suura gashaa inaad ama wax qorto wax qaadato bal dadka u sawir wallaahi maasha allah aniyo aniga labada gacnood saas maarata ii sheeg aan ugu qabtaa qalinka labada gacnood ugu qabtaa Mhm.
caadiyan markaad buugga asagoo miiska iyo yaalan caada ugu qorta aniga waa kaasaa marka inta gacantu dadku wax qori karaan ma waqti bay kugu qaadan maya waa qori karaa ma waa qori karaa Mhm.
inta maarata dadka afart- afartan shan daqiiq dadka ay qorayaan Mhm.
caadan oo la qori karaa maasha allah macalinka waa la socon karaa cashiradiisa marar qaar buugagta oo muqararka aan kataa iskuulka Mhm.
aan soo qaataa waa ka qortaa haddii maarata aan isdho macalinka wuu maarata wuu buusiyo kale markaa isdho Mhm.
buuggaa soo qaataa waa ka qortaa macalinkuna waa ii ogolya markaas Marka, labada xubnoodaad isi saartaa qalinka halkaasaad ku qabataa Halkaas u qabtaa haa Mhm.
labadaas gacan waa ku qabtaa caadi hadduu afar noclo yahay caadina u qabtaa laba gacan caadi u qabtaa hadduu midka halkaa yahana caadi labadaas sidoo kale u qabtaa isagana Waan gartay. sidee bay kuugu adkayd bilowgii markaad waxbarashada bilaabaysa wallaahi bilowga horta way igu adkeed oo yacni mid aftigeeya allah maaragtay jasaaka allah khayr allah siiyo aa maaragtay igula dadaalay inuu maaragtay qalinka i baro ilu qabto maaragtay ii sheeg markaasna meesha ani aan joog gobolka ani aan joogay aan isku baranay oo maamo ii sheeg ayiida ayaa dhashay hooyana ilmaabtilmeedii ahaayeen marka asagana abtigey ahay qalinka inaan barto asagaa i bare waa kaas waana igu adkayd markaas laakiin quraanka dugsiga markaa dhimeynayaba way igu adkayd xataa laakiin markii dambe way bara asaga oo isbaranay
maxaad u jeceshaa waxbarashada maadooyinka dugsiga sare wallaahi maadada dugsiga sare waxaan u jecelahay xisaabta iyo maadada ingiriishka iyo fiisiiska saddexdaas maada u jecelahay xisaabta iyo fisigsku waa maadooyin aada looga shaqeeyo gacanta iyo maskaxduba marka stu- aad baad u jeceshaa aadaan u jecelahay labadaba iyo ingiriishka oo maarata macalin oo maarata maasha allah asagana noo dhigo si aadaan u jecelahay labadaas
cabdirasaaq eh, markaad aragto dhalinyarada kula midkee lixaadkooda qabo dad badan oo kula mid oo lixaadkoodii sidan weliba qaarkood hal gacan ama hal lug lamid aha oo nolosha aaminsan inaysan sii wadi karin maxaad farin u diri lahayd wallaahi waxaan dhihi lahaa horta aniga nin maarata labadii saxiibnood go ana ah dadka qaarna horta bilaadanka isku mid maahan wax walba qof walba qulubta waaye nin walbana waa ni- maarata qulubtiisa waaye iyo maskaxdiisa waaye aragnimadiisa marka ummadda soomaaliyeed ninkii maarata ii sheeg inta muslin oo maarata ii sheeg waxaan dhihi lahay inta muslin ah oo aniga ilamid ah ama aniga maarata i- wax iga dheerba waxaan dhihi lahay wax walba oo qulubta niyaddeeda ha dejiyaan maaratay waxna ha bartaan aan dhihi lahaa aniga sida aniga camal oo kale waa kaasa niyaddoodana maarata ishee khayr ha u sheegaan oo yacni waxaan u diri lahaa inay maarata wax bartaan waxbarashada ku dadaalaan maarata intii aniga ilamidaba iyo intii kaleba ninkii kitaab barana ha barto ninkii maaratay maarata ishee masaajid gela ha galo oo kitaab ha barto ninkii kaleo waxbarasho diini usoo jeeda maaratay macad ha galo intii aniga ilamidahoo kale sida maarata isheeg anigoo kale si dad badanoo laba lugoo ka go-an waa arkay laba gacan ka go-an waa arkay marka walaahi dadka halka gacan iyo halka kulo ka go-an waa arkay ayukana ayukana aadaan u dhiirigelinaa waxaan jeclahay inaan aad u dhiirigeliyo ayukana waa kaasa Eh, dugsiga sare oo dabcan hadda aad sanadka ugu dambey marayso waxbarashadu marka la galo imtixaanada dabcan kaalmo iyo dadaalaa jiro doorkee ku leedahay wallaahi horta kaalmo waa galaa maasha kaalmo waa galaa hadday ugu baato haddaan kaalinta kood geli waayo Mm.
kaalinta labaad kaalinta saddexda carfsadaa allah aan galaa haa marka haddaan isdhaho maanta kaalin ma aada gelin haddaan isdhaho kaalinta labaad ama kaalin saddexaad Aa, haddaan isdhaho kaalin waa gashana koobaadaa rijeeya mara qaar niyada geliya sanadka hadda lasoo dhaafayay waxaan gala kaalin saddexaad waa kaasaa
dugsiga sare kadib xageed ku socotaa wallaahi waxaan jeclahay inaan maarata jaamacad aan usii maaratay usii hasaawo qaado oo yacni jaamacad aan dhigto jaamacaddana waxaan ka baranayo waxaa waaye maamul imaareen ama maaratay isheeg bangi anfanis labadaas labadaasaan jeclaa inkastoo ay maaragtay labaduba ay yihiin xisaabiye
oo dabcan shaqo u haa baahan.
shaqo naftaada maarata u baahanaysa Ee, garaacidda aaladaha kombiyuutarka oo kale sidaas ku tihin maasha allah waa ku fiicana waa dhameeyey hadda lix bilood ka haysta dibloba diblomaga haa diblooman ka qaatay aad baad u garaaci haa aad baan u garaaci karaa haa keyboardka waxaas aad aan u garaaci karaa maasha allah labada gacna aad u garaaca marar qaar hadda marka isku ah xataa laamiga aan joogo kale iyo qadka isticmaalka ayadaan ka isticmaalaa marar qaar mobilka aan ka isticmaalaa maasha allah marka hadda mobeelkaaga wada isticmaashaa waa isticmaalaa haa
Ee, waxaa xiisaha badan oo dadka dhalinyarada ee, lagugu xusuusanaya waxaa ka mid ah inaad iscafinta iyo in qofka waxa ku dhacay uusan dib u go-an oo kale goormay kugu dhalatay ilaa fariimahan gudbiso wallaahi inaa fariimahan gooyo waxay u dhalatay in markii adi labada kun toban iyo afartii hadda sanadkii hadda lasoo dhaafayey mid cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan lo oo simba tale simba raadio simba u shaqay jiray aan maaragtay aan la kulmay oo adiga labada kun toban iyo afartii adi dhammaadkeeda xataa ahayd wiilaas gabar oo xaafadda ila degan oo walaasheen oo eh, walaashay ay dhal- dhalinyaro badan ah aan hawshaas ay ila taliyeen xasaaqa waxay dhaheen "Niyow, haddii maaragtay ilcadaha aad soo booqatid waa laga yaabaa helen in maarata meelo wax kaga soo baxaan oo yani wax isfahan iyo maarata dhalinyaro isbarsho iyo maaratay adi dadkii waa ku baranayaan xariirkaaga le xiriirkaaga inuu wax abuurmo yani maarata isheeg hadalkaaga oo bato yani kaftakaagana maarata isheeg meel walba laga sheego marka waxaa la dhahay- marka waxaan dhahay nimayahow dhib male insha allahu tacaala waa samaynana insha allah marka asxaabta adiga waa ila dadaaleeno booqashaa mar walba ilaa qaar u tegi jirnayo waa usoo hambaliye jirna xataa ber sala- haa, salaamahan badi jirnay adiga ilcadda simba taleefaad simba waa tegay raadiyo simba waa tegay ee, kulmiye sidoo kale baa saaxiib la noqotay Ee, dhinaca kale haddaan kula kaftamo waxaa la yidhi aad baad text messajyadii hasaabahana qayb weyn baad ka qaadataa Hay.
wallaahi maasha allah aada u weyn markaa bashqad diraacaad oo kale markii maarata sheeg oo qof aan la sheekeysanayo kale ama markaad xiriir aan ka leeyahay oo kale caadi aan ugu diraa arrimaha jacaylka daba oo dhiga dulasha Hay.
Ha, marka qaar waa ka dhegeysanaa ilcada qaar ilcadaha qaar marka wallaahi maasha allah Waa gartay. Ee, ugu dambeyntii aad baad u mahadsan tahay Ee, markaad fiiriso noloshii adkeyd ee miyiga maalmahaaga iyo xanuunka badnaa gacmahaaga iyo meel gobol aad ku soo weysay Ee, u adkaysashada aafadu dabcan waa cilmi kale u baahan in la barto marka maxaad ka baratay wallaahi horta aniga maarata inaad iska adkaysto waa adiga waa- inaad iska adkaysto niyadda anaa geliyo oo yacni maarata wixii hore wixii dhacay wixii wax tigsaday maarata ta- maarata tigsi mala Tigsi ma leh.
tigsi ma- ma- ma- maqli jira mogta saasaa lasooma ugu maamaado marka inaan niyadda iska dilo maarata niyadda dib ugu soo celiyo ma aana isgelino yacni inaan iska baxshaan geliyoba marka qofka hadduu qulubta maarata waxbarashadii oo gelsho yacni inuu wax qabsan karo inuu wax baran karo dharka xiro karo oo yacni wax oo qabsa oo isdhaho wax ma qabsan kartid ma loo baahno marka si walba wallaahi maasha allah ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan oo maaragtay isheeg inay wax u bartaan inay maaragtay isheeg dadka maaragtay lixaalaha qabaan lixaalaha aan qabin ay wax u qabtaan aan dhihi lahaa insha allah ay caawiyaan oo ay u qabtaan oo inta lugaha ka go-an iyo inta iyo inta maarata aniga ila mid oo kale ololaha aada eh, sameynaysa ee la xiriirta dadkan baahiyaha qabo ee adigu kula midka ah maxaad ka damacsan tahay wallaahi waa dad maaragtay isheeg ayuka waa dhalinyaro anana wiil dhalinyaro ah marka waxaan jeclaa inaan qulubtooda u dhiso ayukana niyadda u dhisaan jeclaa weliba xataa inaan la hasaabo maaragtay la sheekeysto meel walba la marmaro maaragtay mar walba soo booqdo waa jeclaa laakiin fursadda maaragtay ii sababeysaan
Ka- intaasna dhegeystayaal waxay naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo magaalada muqdisho inooga imanayay laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta duhurnimo ee ciyaaraha aanu ku bilownay dalkaasi ingiriiska kooxda manchester city oo lacag badan iyo difaac hor lehba ee soo gadatay dhanka hollandna kooxda b s v ayaa iyadana ciyaaryahan soo bandhigtay ay saxaafaddu aad u xiiseynayso aanu ku hormarno manchester city tababaraha kooxda manchester city beb gordiela ayaa dhisida difaaca kooxdiisa waxa ay u eg tahay inuu dhismaheeda soo gebagabeeyey oo uu halkaasi ku soo adkeeyey difaaca kooxdaasi kadib markii ay city konton iyo toddoba malyan ku soo iibsatay ciyaaryahanka kayle walker ee kooxda tottenham hotspor ayaa guardiola codsaday in jeebka gacanta hoos loo dhigo oo lacag aad u fara badan haddana difaac kale dhegaystayaal lagu soo iibiyo danilo ayaa kooxda real madrid laga soo qaatay soddon milyan oo dollar ayaana lagu iibiyey danila ayaa ah ciyaaryahan khibrad dheer islamarkaana lix iyo toban jeer u saftay kooxda qaranka ee dalka brazil laba sano oo guulo ahna waxa uu u soo ciyaaray kooxda real madrid oo uu champions league iyo weliba horyaalka dalka uu wada qaaday marintaa ka horna lix iyo labaatan jirkan waxa uu soo qaaday laba jeer oo ka horreysay koobka dalka bortugiiska isagoo u ciyaaraya kooxda boorta ka horna waxa uu sidoo kale ku guulaystay koobka loo yaqaano south american coba libertadose oo ah champions leaga koonfurta maraykanka ama south america ee kooxaha waddamadaasi wada ciyaaraan ciyaaryahankan ayaa la filayaa inuu wacdaro badan ka muujin doono dalkaasi ingiriiska oo premier leaga kooxda manchester city difaaceeda uu weliba xirfad iyo waayo aragnimo labadaba ku soo korin doono sidoo kale waxaa iyana dalka holland lasoo bandhigay ciyaaryahan u ciyaari doona kooxda b s v eindoven kooxda b s v eindoven oo kaalinta saddexaad ka gashay horyaalka dalkaas sanadkii hore ayaa waxa ay soo iibsatay ciyaaryahanka oo aada moodo inay saxaafaddu aada iyo aada u xiiseynayso waxaana la sheegayaa ciyaaryahankaasoo u dhashay dalka mexico in isagu uu xiise badan ku leeyahay goysmada iyo xaragada kubadda cagta jaamac inta aynaan ka bixin eh, lacago badan baa laga bixiyaad leedahay raggaas dad badan ba waxay isweydiiyaan eh, waxaa laga yaabaa laacib en, eh, oo kubadda u shaqa taga qaar badan oo iminka iska ciyaara marka horta lacagtan lagu qiiminaya xaggaa laga keena sidee baa loo qiimaya lacagta lagu qiimeynaya waxaa go-aanka gaara suuqa sababtoo ah kooxo kale ayaa tartanka ayagana ku jira oo ismaaciilow rama ninkii bahasha laadi karaba inay soo iibsadaan marka suuqa go-aanka iskale meesha laga keeno iyadu muran badan baa ka taagan dadka eh, intooda badan waxay arkaan sponsorska dadka taageera shirkadaha taageera kooxahan sida nike adidas ama kambaniyada wax soo saarka oo runtii lacaga aad u fara badan ku bixiya kooxaha inay magacooda qaataan marka ciyaartooyda oo kale een, xirfadda waa qayb ka mida waxyaabaha lagu xulanayo dabcan sidoo kale tartanka kooxuuna ma masaro u qaadaa lacagta lagu iibsanayo tusaale ahaan haddii laba kooxood doonaysa oo kale iyagoo isku eraya dabcan haa waxaan xusuustaa ciyaaryahanka yuusuf xirsi oo soomaali ah dalka holland iyo australiaba ka dheelay eh, kooxda ayax qaranka yurub u ciyaaray hadda ka hor isaga oo fadhiyo garoonka philips ee b s v eindoven oo heshiiskii galay laakiin aan weli saxiixin ayaa ninka manajerkiisa ah lala soo hadlay kooxda ayax ayaa waxay u ballan qaaday wixii ay b s v eindoven ogolayd wax laba jibaarkeeda sidaas ayaa ay ku saxiixeen ayax oo ciyaartii uu daawanayeyna ay isaga dareereen marka waxay ku xidhan tahay tartanka laftigiisa door weyn ka qaata aad eh, ishaynta ay kooxuhu ishayaan laftirkooda ayaa ismaaciilow midda ugu weyn sababtoo waa suuq haddiiba cid kale oo ramta aan jirin qiimihii hoos buu u dhacayaa marka halkaas suuq badan baa ka bannaan oo rag badan oo soomaali ah oo kubadda laadi kareen suuqa ah wax looga daydayo jaamac Ah, malaha caanaha geelana waa inaan suuq u raadinaa si sidaasoo kale tartan loogu gala ismaaciilow intaasna dhegaystayaal waxaa inaga xubintii ciyaaraha jaamac bulle jaamac ayaa inala socodsiinayay haatanna gebagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan markaan jalleci doonaa
Namaste. goobkaaka aayo ramaaskii ka soo baxay ay ma raali geliya goobkaaka aayo ramaaskii ka soo baxay ay ma raali geliya rafiiqaygiye warmadigu cidie rafiiqaygiye warmadigu cidie ayriqine ayriqine hakayga dulbaa Dulba.
heesta rafiiqaygii iyo codka cabdidiini waxa ay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo jaamaca buulle jaamac iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo bashiir abikar ayaydinla socodsiinayay tan iyo intaynu hawada afarta galabta dib u kulmin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
rabbigay ku geeye kamalaxarayskiyo roobkiyo barwaaqada rabbigay ku geeye rafiqaygiye warmadigu ridee